munaasabadan oo laka daahfurahaya xarunta cusub ee isbitaalka xamar ee laku hirgeliy degmada hodan ee gobolka banaadir iyo weliba goobroog ku hay maamulka degmada maamulka isbitaalka iyo dhakhaatiira xaruntan cusub ee isbitaalka xamar oo laka hirgeliy degmada hodan weliba ee bulshadan qobda doonta adeegay shargadiisan oo beeslaange maamulka guud ee isbitaalka xamar doctor maxamed cabdiraxmaan iyo weliba uusoo ku warbiyay adeegyadiiyo qobdaas xaruntan cusuba subxaanahu watacaala oo noo suurtageliyey in bishaan barakeysan ee ramadaan gudaheed aan furno xaruntii labaad oo yeelanayo isbitaalka takhasusiga ee xamar sbeshaalist hosbitaal xaruntan cusub inaan furno waxaa keenay in adeegii bulshada aan u heynay aan ballaarino isbitaalka oo ka kooban qaybo aada u fara badan waxaa u baahday adeegii bulshada in la ballaariyo oo xarun cusub lagu soo kordhiyo isbitaalka qeybaha ka kooban yaha waxaa kamid ahayd qeybta qaliinka guud qeybta dhalmada waxaan bulshada soomaaliyeed anoo fursadan ka faaideysanaya ugu bishaareynaya in qeybta dhalmada isbitaalka uu ku qabo doono si lacag la-aana insha allah isbitaalka iyo waxaa iska kaasho doona hay-adda daryaalka caafimaadka alkheyraad fooshay iyo qarashaadka ku baxaya xataa ambalasta isbitaalka si lacag la-aan oo bulshada ugu shaqeyn doona hadduu ilaah raali ka noqdo insha allah isbitaalka horey waxa uu usoo sameeyey barnaamijyaad caafimaad oo lacag la-aanah kuwaas uu fidiyey bulshada qeybeeda danta yar ee aan awoodin qaybtan hadda aan cusubna aan kusoo kordhino waxay ka shaqey doontaa insha allah inay caawiso bulshada soomaaliyeed qeybaha aan awoodin inay iska bixin daryaalka caafimaad qarashaadkiisa hadday joogaan dalka iyo gobolada iyo magaalada caasimadda intaba insha allah liibaan cabdulaahi salaad oo ku hadalaya afka maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ii sheegay inay bulshada degmadiyo baahaweyn yoon qabeen adeegyo caafimaad oo beeslaange waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa xarunta labaad ee isbitaal xamar oo maanta laga hirgeliyey degmada hodan waxaa muuqata ifafaalaha caafimaadku inuu maantay meel wanaagsan maraayo uu howlshu si dardar ku socoto waxaan leeyahay maamulka isbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo aad aad u mahadsantihiin maadaama aad horumar ballaaran ka samayseen xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmada hodan qaybo ka mid ah aad tihiin waxaan leeyahay siil laba jubaara sii wada hawsha halkaasa ka socoto waxaa kaloon leeyahay dadka masaakiinta iyo dadka danyarta iyo dhammaan dadka casabadan waxba haysanna u gargaara because waa dadkaad ka dhex timaadeen waa dadkaad u shaqaynaysiin oo rabtiin aad ka dhex shaqaysataan qofka aad ka dhex shaqaysanaysaana waxauu xaq kuugu leeyahay ina adeeg fiican oo hufan siisaan